asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtada maanta ee aan hadba dhinac ka eegno mideennan maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii joogtada ahaa mid ka mid a waxaa la yidhi waxaa jirtay haweenay xoolo dhaqata oo nin baa qabay ninkaa qabana waxa uu ahaa mid loo faraa oo haddii eebba idmahayo ah mid maaragtay haween raadis badan ama guurguursi badan ama haddii ilaah kuusama ogol yahay jecel inuu tirada caadigae uu guursan karo dumar ahaanee sharcigu u ogol yahay mid inuu iska jecel inuu iska guursado waxaa jira rag fara badan walow waayahan dambe aad arkayso gabadh aan weli la guursanin oo ka masayrsan in lala guursado iyo wiil aan weli guursanin oo rabo inuu afar guursado labaduba hadda aad iyo aad ayay u badan yihiin balse waagaas hore dee guurka laftiisu ayaa mid macnala ahaa wuxuuna hadduu wax macnole kula yahay dee maaragtay deg deg kuma gelaysid haddase waxa keenahaya in gabadhuna masayrsanaato wiilkuna uu maaragtay afar uu rabo inuu guursado waa macno darrada guurka ku dhacday ayaan odhan karnaa marka ninkan odayga ah isagoo maqan oo reerkii ka maqan ayaa islaantiisii uu qabay waxay qabkii xaraha ayay waxay ku guraysay maqal yaryara maqashaa yaryarkaa sideed bay ahaayeen iyadoo marka ilaa iyo lix meelaha ku riday ama toddoba meelaha ku riday oo qabkii xarihii ku guraysaa ayaa waxaa u yimid ilaan dad wax war sheega lama waaye oo waa tii mahmaan soomaali oo ay ahayd haddii ilaahay kuu idmahayo wax wax kuu sheega ma weydide wax wax kusiiyaad weydaaye ayaa waxaa u yimid haween soo helay xog ah inuu ninkeedii islaantan waxaraha qabka ku guraysa maqasha inuu ninkeedii haweenay kala guursaday xog ahay soo heleen kolkaase waxay dhaheen meesha waxaa fadhiya marka waxaraha agtooda fadhiya ilmo yar oo ay dhashay oo gurguuranhaya ayaa meesha fadhiya markaase waxay dhaheen naahible ma og tahay ninkaaga inuu naa guursado oo uu aroos yahay markaasay tidhi ea aroos weeyaa ah haa baa layidhi markaasay ilmihii u dembeeyey waxarahaabay soo qabata waxay tidhi alla silcayey sideed dhabayta intay qabka ku riday alla silcayey sideed dheh dalaqbay ku siisay kii yaraa ee ay dhashay ayay lugya gacan ku soo dhegtay markaasay tidhi kii hore waxay tidhi moogtahay alla silcayey sideed dheh sideed dheh bay tiri muxuu siini sagaal dheh bay tiri ilmaheedii yaraa intay ku dartay alla silcayay sideed dheh bal muxuu siini sagaal dheh bay tiri cunugeedii bay qabka ku riday dalaq oo cunug yaraa ay dhashay halkaa waxaynu ka garanaynaa wax isu sheegista lafteedu inay dhib badan tahay masayrkuna uu yahay mid taas iyada ah ka sii dhib badan kana sii cadowsan oo taas iyada haweenaydii waxay garan weyday ilmahan yar ee ay iyadu dhashay gurguuranhaya ee meesha waxraha ka qaadqaadaysa fadhiya inuu waxrihii ka mid yahay ayay u qaadatay markaase waxay tidhi alla silcayey sideed dheh muxuu siini sagaal dhabayta qabkii ku riday kuwii kalea u sheega waxay dhaheen wiilkaagii yaraa waxaad ku riday dhaheen qabkee waxaraha ka soo dhex bixi isagoo qabkii waxarahee dhiriqda lahaa lagu dhex tuuray taasna waxaan dhihi karnaa aabbihiis ayaa sabab u ahaa masayrkuna dee iyo waxsusheega laftiisa ayaaba wadnagooyo mararka qaarkeed keena mahmahda maanta ee aan ku soo qabsanayno ama aan ku soo khatimayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi ha noqon kii boqolka soome ee bakhtiga ku afuray ha noqonin kii boqolka soome ee bakhtiga ku afuray ayaa la yidhi